gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada gobolka hiiraan xasan ibraahin cabdulle ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka daafuray talaalka caruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan talaalka ama dhammaysan xasan ibraahin cabdulle gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada gobolka hiiraan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in caruurta la siiyo talaalka waxaan rabaa in taargetka la gaaro deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan oo aan wax talaal helin muddooyinkii dambe degmooyinka bis in lagu soo koobin oo deegaanada la taga waxaa muhiim ah carruur yar yar oo ku dhashta halkaas oo aan wax badanna talaal helina jira maadaama gaab badan uu jiray waxaa la rabaa taargetka in la gaaro annagana waan bogaadinaynaa arrintaas waana taageeraynaa waana ku mahadsantihiin saa usoo agaasanteen arrintan quruxda badan waxaa leeyahay bahda caafimaadka anoo kala reebaynin waa mahadsantihiin shaqada fiican oo haysaan annagana aadaan ugu faraxsannahay talaalkan in la joogtaan rajayna insha allah waa mahadsantihiin waanoo qorayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi dhinaca kale agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle cabduqaadir macalin axmed ayaa sheegay in talaalkan uu wax badan ka tiri doono cudurrada faafa ee ala kulmaan caruurta ma aadaan ugu farxsanahay maanta inaan meeshaan aan u joogno inaan daahfur ku samayno tallaalkii loogu talagalay dhallaanka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee aan helin weli tallaal ku filan muhiimadda uu leeyahay iyo maaragtaaye ejka loogu talagalay intaba iyo danta muhiimkaa ee laga leeyahay tallaalkan bikajab wakhti badanaa laga soo shaqaynayay in la helo dhallaanka soomaaliyeed in loo helo maxaa la dhahaaye tallaal in loo helo dadkii ausan gaarin iyo magaalooyinka dhexdooda maadaama taarget laiin sheegi jiray markii hore in la sii kordhiyo daafurka talaalkan waxaa ka qayb galay iskuduwayaasha caafimaadka qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka socday hay-adda seeb children iyo madax kale